aada iyo aada baad u baahadsan tihiin redio daljir marka ku xiga waxa weeye inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun aada iyo aada baan uga xumahay waxaa soo gaadhay xalay in magaalada lagu dilay maareeye ku-xigeenkii golis cabdilaahi cali cumar naxariistii janno allaha siiyo eelkii iyo dadkii uu ka tegay samir iyo iimaan allaha ka siiyo cawl khayr qabana ilaahay ha ka siiyo taasi waa intaa ta ku xigta waxa weeyaan madaxda dowladda oo gobolka joogta iyo shacbigu iyagoo iskaashanaya magaaladan xeebta ah oo dhulkii nabadda lagu yaqaanay ah nabadgelyadeeda sidii loo sugi lahaa ummadda loo badbaadin lahaa ha laga shaqeeyo waxa loo feejigaado aada iyo aada ha loogu feegjignaado ninkaas masaajid buu ka soo baxaa layidhi salaadii cishaha masaajidka dibadiisaa lagu dilay ma dowlad buu shaqeynaya dadka dowladda u shaqshaqeeyay waxaasa la ogaa in la dili jiraya marka waa in la qabto weeye baan leenahay waa in la qabtaa wixii waxaa sameeyey waa in la qabtaa saas baan ku talinaynaa lala kaashadaa cid alla iyo ciddii gacan ka bixinaysa shacbigu markaa waa waa ku dhowanyi waa inay qabtaan weeye wiilal yaryar wax dilaya baa la sheegayey marka intaa baan ku dhammaynayaa waa ka xumahay ilaahay idankiisa nabadgelyana ilaahay ha ina siiyo ummadeennana waxaa weeye magaaladu waa xaafad xaafad xaafad walba guddi ha loo sameeyo ay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada qolada dharacadda ah ciidamo dharacada si fiican ha loo howgeliyo waan arkaa mararka qaarkood iyadoo ciidamo barqadii markay tahay ciidamo labisan oo hagoogan hadday doonaan magaalada ay taagtaagan yihiin oo gawaarida iyo mindiriishilaha xaafadaha magaalada hala tira koobo xaafad xaafad ha loo qaybiyo xaafad walbaba ciidan mas-uul ka noqda iyo dad guddi ah oo mas-uul ka noqda oo subaxdii subax walba keena warbixin keena ha loo sameeyaa ku talin lahaa saas baan ku talin lahaa